weerarkii saaka dhacay waxaa la xaqiijiyey saraakiil aada ugu muhiima ah ururka xisbullaahi iyo taliyaal sare oo ka tirsan iiraan inay labaduba ay ku dhinteen waxayna ku timid duqayn milatariga israa'il oo ka geystay libnan waa tahay marka xisbullah way xaqiijisay in hogaamiyahoodii weerarkaasi lagu dilay amaba la dilay sida ay sheegtay iyadoo aan caddayn sababta dilkiisa muxuu dilka hogaamiyihii xisbullah oo ahayd koox la sheegayay inay koox aada u awood badan tahay maxay kaga dhigan tahay kooxdaasi
targetka oo nasrullaahi iyo dilka ciidamada ee frontlineka ku jira ama hogaamiyaasha waxay kulaga dhigan tahay in israa'il ay ay xididada u jarayso jiritaanka xisbullaahi sababtoose aan la soconno waqti muddo laga jooga laba asbuuc israa'il waxay samaysay wokitokigii ayay weerar ku qaaday isgaarsiintii dhamma ayaa la weeraray oo dad badan ay wax ku gaareen oo weliba milatariga ahay ee kooxda haddana leadershipkii ayay u gudbeen marka meeshaas micnaheedu waxay la mid tahay infrastructureka xisbigu uu ku fadhiyo ama ciidamada xisbullaahi oo runtii aan ahayn centralized aan ahayn hal hogaamiye waxay xamaas uga bedelnaya waxaa waaye xamaas waa centralized group halkii hogaamiye marka haddii laga weeraray micnaheedu in dhismanta lagu sameeyey oo awoodoodii hoos loo soo dhigo oo ay adag tahay inay soo kabsadaan ayay ka dhigan tahay kooxdan xisbullah marka laga tago ee kooxo kale oo la sheego inay iiraan taageero ka helaan ayaa gobolka ay ka jira oo dabcan israa'iilna dhowr mar weeraray sida xuutiyiinta oo kale kooxahaasi kale maxay fariina oo u diraysaa waxaan ka dhacay lubnaan waxay ka dhigaysaa in ay istaraatiijiyadda dagaal israa'il ay ku dagaalamayso in ay inay isku diyaarisay xisbullaahina waa inaa ogaataa kooxda ugu weyn oo iiraan ay taageeraysay ayay ahayd oo runtii wakhti badan inkastoo aysan dagaalka khaza qayb ka noqonin ay rakatyo badan ay ku tuureen israa'il marka israa'il culayska weynoo haysta wuxuu ahaay kooxaha hambariga dhexe in xisbullaahi marka waxay aadeen meeshii dhibaatadu ay ka jirtay ama kooxdii ugu tunka weyneyda aaday dhaqdhaqaaqyadan kaleeto dabcan way si jirayaan laakiin waxaa moodaa xididkii laga shidaal qaadanayay ee kooxahaasoo dhan hoos tagayeen in dhaawac la gaarsiiyey cashirna ay ka bara karaan waxaana laga yaabaa in ay laftirkoodu ay kooxahaasu isi soo aruuriyaan oy dhanka sirdoonka iyo in lasoo dhex galo ay cashir ka sii qaataan si ay iskugu difaacaan tanoo kalena aysan ku dhicin sababtoo diyaa duqaymaha diyaaradaha waxaa lagu waayey oo ku dhinta hogaankii xamaas oo iiraan lagu dilay commandan controlka la weeraray leadershipka hadda la weeraray marka waxaa moodaa kooxahaas dhan in ay culays uu soo food saari doono waa tahay dagaalkan lubnaan maraykanka iyo faransiisko kale waxa ay doonayeen in xabad joojin lagu dhawaaqo waxaadna moodaa in israa'iil ay ay beegsatay hoggaankii ugu sarreeyey ee xisbullah marka maxay tani ka dhigan tahay ma in israa'iil ay halkaasi ku joojin doonto weerarkii ay ka waday lubnaan oo maadaama ay soo afjartay oo ay dishay madaxdii ugu sarreysay ee xisbullah mise waxaad is leedahay labada dhinac dagaalkooda waa sii wadi doonaan made kooxdan ama xisbullah wakti badan ayay soo jirtay hal hogaanna kama dhigayso runtii in ay burburtay kooxdii waxaase laga yaabaa in ay reorganization isku sameeyaan haddii uu yimaado heshiis guud oo caalamiya waa meesheeda laakiin khilaafka u dhexeeya israa'il iyo xisbullahi waxaa moodaa inuu meeshaas kasii kacayo si lamidana dowladda israa'il oo ay garab ka haysteen iyo kooxihii ilaa ciraaq iyo syriya ku jira laftarkoodana broxy warkii inuu sii xoogaysto oo political landscape-ka deegaanka uu bedelmo taas laftarkeeda sawirkaasaa laga faqaa ugu dambayntii bal israa'iil oo la sheegayey ama lagu dhaliilayay in muddo sanada ay khaza ka waday weerar islamarkaasina ay khubaradu sheegayeen in aysan ka libkeenin ujeedooyinkii dagaalkeeda khaza bal maxay uga dhigan tahay in muddo kooban ee guulo isxixiga ay ka gaarto dhinaca xisbullah gaza markii la fiiriyo waxay haystaan local support ama dadka shaqada waa meel cariiri ah dadkuna aad u badan yihiin dadka iyo dadka shacabka ah iyo xoogaga xamaasna ay isku dhex maran yihiin si lamidana ay adag tahay in sirdoonka israa'el uu dhex galo oo aan la soconno kooxo badanoo soo galay oo loo kala haayay si deg dega in lagu qabtay marka halkan waxaad moodaa dhanka markii la isbarbar dhigo xamaas in la dhexgeli waayey halka libanon aad moodo in sirdoonka israa'el uu ku awood lahaa dhexdooda oo dhaqdhaqaaqoodada la socday markaa fiirido qaraxyadii mobaylada ama wokitokigii iyo si lamida diyaaradaha gantaalahan lagu ridayo oo aan dhul dhacayn meeshaas waxaa moodaa in ay dhaqdhaqaaqooda awood ku leeyihiin sirdoonka israa'el inuu awood ku leeyahay kooxahan ama iiraan iyo iyo iyo xisbullahi dhexdoodaba inay dhex galeen laakiin xamaas ay dhex geli waayeen saasna ay ku adkaatay in ay muddo hal sano ka badan hadda ay challenge ka dareemayaan dhanka xamaas halkaana ay u fududaatay